بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد waxaynu ku jiraa kitaabku afartii qaybood ee uu ka koobnaa qeybtii saddexaad gebagabadeedii markaa qeybtii u dambeysay shubuhaadki iyo jawaabtoodunbaa inoo hadhaysa qaala almualifu raximahu اllah waxa uu sheekhu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u naxariistee wabihi culima ana طariiqa اlashaacirati wاlmaaturiidiyati fi asmaaءi اllahi wa sifaatih wama اxtajuu bihi lidalika la tandaficu bihi shubahu اlmuctasilati wاljahmiya wdalika min wajhayn weli waxaynu ku jiraa mucadiladii iyo madhabkoodii baatilnimadiisii oo ashaaciradii iyo maaturidi maaturiidiyada oo kuwa tactiilka juziga a la yimid ah waayo horeynu usoo qaadanay tactiilku inuu caam iyo khaasba leeyahay waxa uu sheekhu yidhi markaa wabihi ay bi hada taqriir yacni arrinkaa hore lasoo sugay ee baatilnimada madaahibta mucadilada taqriirkaa hore culima waxaa lagu ogaaday anna ariiqa alashaacirati in ashaacirada ariiqooda iyo walmaaturiidiyati maaturiidiyada ariiqooda waxaynu idha had iyo jeer waxaa la ysugu cadfaa waxbaa ka dhaxeeyo oo aad bay isugu dhow yihiin oo dee waxa weeyaan asmaadana way sugaan sifaadkana waxa weeyaan way diidaan toddoba sifo mooyaane ashaaciradu maaturiidiyaduna sifo sideedaad unbay kusoo kordhiyeenoo sifatu takwiin la yidhaahdo unbay sideed kaga dhigeen marka wax yar oo furuuqa mooyaane waxaa laysugu cadfaa inta badan fii baab alasmaai waasifaat way ka siman yihin waxa uu sheekhu yihi markaa wabihi ay bi hada taqriir arrinkaa aynu soo sugnay ee baatilnimada madhabka mucadilada culima waxaa lagu ogaaday ana ariiqa alashaacirati in ashaacirada dariiqooda iyo walmaaturiidiyati maaturiidiyada dariiqooda fii asmaa'i illaahi ilaahay asmaadiisa ay u maraan iyo wa sifaatihi sifaatkiisa in ariiqa ashaaciradiiyo maaturiidiyadu ay asmaada alle iyo sifaatkiisa u maraan iyo wamaa kii ixtajuu ay xujaysteen bihi maaga lidaalika dariiqooda ay u xujaysteen laa tandaficu inaanay ku hadhayn oonay ku joogsanayn bihi ariiqaasi shubahu lmuctasilati nimanka muctasilo la yidhaha shubhooyinkooda iyo waljahmiyati jahmiyada shubahoodu inaanay ku hadhayn ariiqa ashaaciradi iyo maaturiidiyada oo odhaahda ay ashaaciradii yidhaahdeen waxaanu sugaynaa annaku toddoba sifo oo la yidhaha sifaat lmacaani waxaananu u sugaynaa caqliga ayaa tusay jahmiyadii iyo muctasiladiina ay yidhaahdeen maya annaku dhammaan waan wada inkiranaa sifaad oo dhan oo sifo keliyana sugi mayno ashaaciradina ay yidhaahdeen maya ee waanu radiyanaa muctasiladii iyo jahmiyada oo toddobadan caqliga ayaa tusay waxa uu sheekhu leeyahay shubaha muctasiladii iyo jahmiyadu ay ku soo aroorinayaan dariiqan ashaaciradu ay mareen yacnii shubahoodaasi kuma joogsanayo lagumana dafcin karo lagumana radin karo waayo waxay ku laaziminayaan muctasile iyo jahmiyo waxay leeyihiin caqliga aad ku diideen sifaadkii kaloo dhan ilan toddobun bay ka soo reebeen soo maha intii kale waxay yidhahdeen laa yadullu calayha alcaql dee waxay yidhahdeen annakuba cuquul baan leenahy si aad cuquul u leedihiin marka cuquusha toddobadaa sifo mooyaane intii kale ku diideen ayaanu toddobadanna ku diidnay oo caqliga intii kale diidayaa toddobadanna wuu diidayaa bay yidhaahdeen laba midna idinkama dhaxayso inaad caqliga ku wada diidaan sidaa annakubaanu yeelay iyo inaad aayar dariiqa salafiyiinta ee ahlu sunnaha u noqotaan oo aada idinku qaacide mudarida qaadataan oo ah in sifaadka dhammaan la wada sugo laakiin inaad noqotaan beyna beyn oo toddobana caqli baanu ku sugnay intii kalena waanu ku diidnay macnaha waxaa kaga gar helay muctasilada iyo jahmiyada waxa uu sheekhu yidhi markaa wabihi yacni taqriirkaa aynu hore usoo maray aynu usoo qarirnay waxaa culima lagu ogaaday anna ariiqa alashaacirati in ashaacirada ariiqooda iyo walmaaturiidiyati maaturiidiyada ariiqooda fii asmaa'i illaahi ilaahay asmaadiisa ay u mareen iyo wa sifaatihi sifaatkiisa iyo wamaxtajuu waxay xujaysteen bihi maaga lidaalika ariiqa ay u mareen ay u xujaysteen hee laa tandaficu waxaa la ogaaday laa tandaficu inaanay ku hadhayn oonay ku joogsanayn bihi ariiqaas shubahu lmuctasilati nimanka muctasile la yidhaha shubhooyinkoodii iyo waljahmiyati nimanka jahmiye la yidhaha shubahoodii inaanay taa ku hadhay wadaalika arrinkaasina inaanay shubahaasi sidaa ku joogsanayn haabitun kii sugan weeyaan min wajhayni laba weji ayaanu ka sugan yahay ama laba ariiq axaduhumaa labadaa weji midkood waxa weeye annahu ariiqani ariiqun ariiq inuu yahay ariiqaasoo mubtadacun lala yimid oo lasoo kordhiyo mubtadaca horta waa ariiq dee lasoo cusboonaysiiyo diinta lagu soo daro mubtadaca ariiqa mubtadaca ahoo lam yakun aanu ahayn calayhi korkiisa annabiyu nebigu aanu ahayn sala allahu calayhi wasalam walaa salafu lumma ummaddan dadkeedii hore wanaagsanaana aanay ku sugnayn iyo wa a'immatuhaa imaamiyadeedii diintii cilmiga loo daba fadhiyey aanay ku sugnayn waalbidcatu bidcadana laa tudfacu laguma celiyo laguma radiyo bilbidcati bidcada wa inamaa tudfacu waxa uun bidcada lagu celiyaa ama lagu radiyaa bisunnati sunno ayuunbaa lagu celiyaa marka calaa kullin yacni waxa laleey waxaa sheekhu uu tilmaamayaa dee ariiqan ay ashaaciradu mareene ay leeyihiin muctasile iyo jahmiyaanu ku radiyeenna waa ariiq caqli ah dee isaga laftiisaa bidco ah muctasile iyo jahmiyo dariiqay mareenna waa ariiq mubtadacah dee bidcana bidco laguma radiyo oo bidco waxaa lagu radin karaa uun sunne oo macnaha waxaa qaacidaa buu yidhi ana albidcata laa tudfacu ila yani laa tudfacu bilbidcati wa inamaa tudfacu bisunna bidco bidco laguma radiyo laguma celiye eh bidco sunnun baa lagu celiyaa athaani ka labaad marka wejiga koobaad ee macnaha aanay shubaha muctasilada iyo jahmiyadu ariiqan ashaacirada ugu joogsanayn ilaa ashaaciradii iyo jahmiyadii iyo muctasiladii baa isqabsaday oo ashaaciradii baa iska dhigaya iyagii inay sunnadii iyo xaqii kaga sugan yihiin oo leh toddobadanna caqligaanu ku sugnay inta kalena caqligaanu ku diidnay muctasiladiina waxay leeyihiin maya annakuba cuquul baanu leenahe kaad waxa weeyaan inta kale ku diideen baanu toddobadanna ku diidnay ee ama wada diida ama sida ahlu sunnaha wada suga marka calaa kullin ariiqa ashaaciradu ay muctasilada iyo jahmiyada kaga hortegeena ay ku radinayaan waxaanay shubaha muctasilada iyo jahmiyadu ugu joogsanayn kow horta waa ariiq mubtadaca oo ashaacirada laftooda ayaa ariiqan ay u mareen waa ariiq mubtadaca oo caqliga ku dhisan laakiin sharciga aan ku dhisnayn xataa caqliga saliimka ana khilaafsan waa sida sheekhulislaam ibnu taymiya caleyhi raxmat ullah u taxqiiqiyey xataa kuwan caqliga sheeganaya caqligooda laftiisaa lagu radinaya oo caqliga saxiix ee fayowbe naqliga saliimka ee saxiixa ah kama hor iman karo marka ariiqadaa ay la yimaadeen yidhahdeen waanu ku radiyeyna horta waa ariiqo mubtadaca dee bidcana bidca laguma radiyo waa kow athaani wejiga labaad ee aanay waxa weeyaan radigoodaasi aanu u taabagelayn ama shubhu aanay ugu intihoonayn wejiga labaadna waxaa weeye ana almuctasilata in muctasilada iyo waljahmiyata jahmiyadu waa kuwii tactiilka kulliga ama caamka a sameeyey eh yumkinuhum waxa u suurtowda muctasile iyo jahmiyo an yaxtajuu inay u xujaystaan limaa nafowhu waxay diideen muctasilada iyo jahmiyadu sifaadka ay diideen cala alashaacirati ashaacirada inay ugu xujaystaan iyo walmaaturiidiyati maaturiidiyadaba inay ugu xujaystaan bimili maa shaygii oo kale kaasoo ixtaja ay xujaysteen bihi maaga alashaaciratu ashaaciradu ay xujaysteen iyo walmaaturiidiyatu maaturiidiyadu ay xujaysteen limaa nafowhu sifaadkay diideenna ay u xujaysteen calaa ahli sunnati ahlu sunnahana ay ugu xujaysteen waxa uu sheekhu yidhi wejiga labaad ee waxa weeyaan dee dariiqadoodan ay wax ku radinayaan aanay u taam noqonayn ama aanay shubahu ugu dhammaanayn wejiga labaad wuxuu yihi waxa u suurtagala muctasilada iyo jahmiyadu inay ashaacire iyo maaturiidiye u xujaystaan yacni sifaadkan ay kuliyanba si dhammaystiran u diidayaan muctasila iyo jahmiyo ila iyagu dhammaan way diideen si kulliya soo maaha markaa sifaadka ay kuliyanba u wada diidayaan waxay muctasilada iyo jahmiyadu ashaacirada ugu xujaysanayaan waxay ashaaciradu u xujaysatay sifaadka ay diidaan ahlu sunnaha ay ugu xujaysteen oo ashaacire iyo maaturiidiyo dee toddoba mooyaane ama sideed haddii laga dhigo sifada takwiinka lagu daray maaturiidiyada toddobadhe ama sideed dhaho intaa ay sugeen mooyaane intii kale ashaaciri iyo maaturiidiyo soo may inkirin sow umay xujaysan intaa inaanu caqligu tusinayn dalaalada caqliga waxa u suurtowda muctasila iyo jahmiyo iyaguna sifaadkan ay wada diidayaane xataa toddobadan ay sugayaan ay ku jirto inay u xujaystaan uun ashaaciradu waxay ahlu sunnihii u xujaysteen oo maxay ah in la yidhaahdo dee caqligaa diidaya oo maca toddobadiinnan laa yadullu calayha alcaqlu ahaani wejiga labaad waxa weeye ana almuctasilata in muctasilada iyo waljahmiyata jahmiyada yumkinuhum ay u suurtowdo an yaxtajuu inay u xujaystaan limaa nafahu waxay diideen waa sifaadkii oo dhan oo maca toddobadii ay ku jirto cala alashaacirati ashaacirada iyo walmaaturiidiyati maaturiidiyada inay ugu xujaystaan waxa ay diideen muctasiladu bimili maa shay oo kale kaasoo ixtaja ay xujaysteen bihi maaga alashaaciratu walmaaturiidiyatu ashaacirada iyo maaturiidiyadu limaa nafowhu sifaadka ay diideen ay u xujaysteen calaa ahli sunnati ahlu sunnahana ay u xujaysteen macnaha ashaacire iyo maaturiidiyo sifaadkay diideen waxay ahlu sunnaha u xujaysteen ee ahaa caqligu ma tusayo ayaa waxa u suurtagal ah muctasila iyo jahmiyana taa lafteeda inay u xujaystaan ashaacirada iyo maaturiidiyada oo yidhaahdaan xujadaad ahlu sunnaha u xujaysateen ee aad ku inkirteen sifaadka iyada lafteedii baanu idinkana idin cuskanaynaa waxaanu idin leenahay caqligu sifaadkii maba tusinayo xataa toddobadan aad tidhahdeen waa sifaat ulmacaani oo caqligaa tusaya fa yaquuluuna waxay odhanayaan markaa wuu sii faahfaahinaya nimanka waxa weeyaan de waa inqalaba sixru cala saaxiro waa sixirkiibaa saaxirka isku rogay soomaad maqal macnaha xujadii caqligay wateen unbaa iyagii lagu rogay ashaaciradii oo waxaa laleeyahay waxay idinku laasimaysaa xataa toddobadaasi inaydaan sugin markaa fa yaquuluuna waxay leeyihiin muctasile iyo jahmiyo laqad abaxtum waxaad u bannayseen ashaaciroy lianfusikum nafihiinna waxaad u bannayseen nafya maa shay inaad diidaan kaasoo nafaytum aad diideen oo mina sifaati sifaatkii ka mid ah bimaa shayna aad ku diidaan kaasoo zacamtumuuhu aad ku andacooteen inuu yahay daliilan daliil daliilkaasoo caqliyan caqli ah wa awaltum waanad awisheen daliilahu daliilkiisii alsamciya ee samciga ahaana waxay yidhaahdeen muctasile iyo jahmiyo ashaaciro iyo maaturiidiyay koobkaad ama galaankaad darsateen unbaa idinkana laydiin darayaaye waxaad naftiinna u bannayseen in wixii aad diiddeen ee sifaadka ahaa aad ku diiddeen daliilka caqliga ah daliilkii samciga ahaayee ku soo aroorayna waad awisheen oo waxaad tidhaahdeen tabaaraka aladii biyadihi lmulku biyadihi waxaad tidhaahdeen yadkan waxa weeyaan looma sugayo ilaahay oo waad diiddeenoo yad xaqiiqiya maaha baad tidhaahdeen waaye markii laydin yidhina waxaad tidhaahdeen waaye lianna alcaqla laa yadullu calayh caqligaan tusayn oo haddaa maxaa biyadihi looga jeedaa waad awisheen oo waxaad tidhaahdeen biyadihi ay biqudratihi ama binicmatihi marka calaa kullin sifaadkaad diiddeen waxaad ku diiddeen daliilka caqliga ah daliilkii samciga ahaayee ku soo aroorayna waad awisheen haddaa ashaaciradii tihin waa kow maxay muctasila iyo jahmiya yidhaahdeen ilayn dooddoodii bay wataane dee falanaa cuquulun annakuna cuquul baanu leenahay kamaa anna lakum cuquulan sidaad idinkuba caqli u leedihiin fa in kaanat cuquuluna axsant baaraka allah fiik fa yaquuluuna waxay odhanayaan muctasile iyo jahmiyo laqad abaxtum waxaad u bannayseen lianfusikum nafihiinnii nafya maa shay inaad diiddaan kaasoo nafaytum aad diiddeen oo mina sifaati sifaatkii ka mid ah yacnii shay diidmadiisa waad u bannayseen naftiisii naftiinnii bimaa shayna aad ku diiddaan sifaadka aad diidaysaan shaygaasoo zacamtumuuhu aad ku andacooteen inuu yahay daliilan daliil daliilkaasoo caqliyan caqli ah oo waxaad tidhaahdeen sifaadkan waanu diidnoo caqligan tusay wa awaltum waad awisheen daliilahu daliilkiisii assamciya ee samciga ahaaye kitaabkiiyo sunnadana waad awisheenoo macno kalaad ku awisheen haddaba falimaadaa tuxarimuun oo maxaad nooga xarimaysaan calaynaa annaka haddaanu muctasile iyo jahmiye nahay nafya maa shay diidmadiisa kaasoo nafaynaahu aanu diidnay bimaa shayna aanu ku diidnay kaasoo naraahu aan u arkayna daliilan daliil inuu yahay daliilkaasoo caqliyan caqli ah oo wanuawilu aanu awilayno daliilahu daliilkiisa asamciya ee samciga ana waxay yidhahdeen haddaba ashaaciriya maaturiidiyay maxaad haddaanu muctasile iyo jahmiye nahay oo idinkuba haddaad sifaadkii caqligiinnana ku diideen daliilkii samciga ahaana aada awisheen annaka maxaad nooga xarimteen inaannu annakuna sifaadkii dhammaantood ku diidno daliil caqli ah wax allo waxa daliil samciya ku soo aroorayna aanu macno kale ku awilno maxaad noogu diideen mise waa baaukum tajuru wa baauna laa tajur badiinuna waxbay jaraysaa taayaduna ma jaraysa miya oo waa naasibo waxay yidhahdeen marka falanaa cuquulun haddaanu jahmiye muctasilo nahay dee annakuba cuquul baanu leenahay kamaa lakum kamaa ana lakum cuquulan sidaad idinkuba caqliye u leedihiin fain kaanat cuquuluna haddii caqliyadeedu ay yihiin khaai'atan kuwa gafsan fakeyfa kaanat cuquulukum sidee cuquushiinu u noqotay saa'ibatan mid asiibsan oo sax ah wain kaanat cuquulukum haddii cuquushiinu ay tahay saa'ibatan mid asiibtay oo saxana fakeyfa kaanat cuquulunaa sidee cuquusheedu ay ku noqotay khaai'atan mid gafsan dee waxay yidhahdeen ma caqli baa caqli dheer haddaa caqli ku diideen annakuna caqli baanu ku diidnay haddaad daliilkii samcigaa awisheen annakuna waanu awilay marka waxa weeyaan xujadoodii baa lagu dabarogay waxay yidhahdeen markaa muctasile iyo jahmiyo walaysa lakum idinkumana sugna xujatun xujo fil inkaari inaad nagu diidaan calaynaa annaka inaad arrintaan nagu inkirtaanna wax xujaa uma haysataan siwaa mujarad siwaa mujarad ataxakum xukumasho keliya mooyaane idinkiibaa iska xukumanaya waa qofku markuu dee isagii qaado isku noqdo haddaad qaado isku noqoto ka war adunba dee isku xukumayo qalinka isugu duwaya ya alkhasmu walqaadi kii doodayay iyo kii xujada qaadayey iyo kii go-aanka ridayaba aduu haddaad noqoto dee dhinaca doontaad u darsanaysa marka waxay yidhahdeen walaysa lakum idiinma sugna ashaaciru xujatun xuja idinkuma sugna fil inkaari inaad nagu inkirtaan calaynaa annaka arrintaas siwaa mujaradi taxakumi xukumasho keliya mooyaane oo idinku sidaa doontaan u xukumaysaan mooyaane iyo watibaaci alhawaa hawa raacid mooyaane hawadiinnuun inaad iska raacdaan oo iska xukumataan mooyaane dee wax xujo oo macquula oo la cuskada ma haysaan oo aad nagu inkirtaan sheekhu wuxuu yidhi wa haadihi tanna xujatun xujo weeyaan xujadaasoo daamiqatun burburinaysa oo zuulinaysa xujajkooda wa ilzaamun waana laasimin saxiixun sax ah oo min aljahmiyati jahmiyada xaggeeda ka ah tii walmuctasilati muctasilada xaggeeda oo lilashcariyati ashcariyadii lagu laaziminaya iyo walmaaturidiyati maaturidiyadii wuxuu yidhi alla ilaahu waa xujo yacnii xujajkoodii burburinaysa kuna laaziminaysa ashcariyada iyo maaturidiyada waa ilzaam aanay meelna uga bixi karin oo walaa madfaca waxay isaga difaacaanna lidaalika xujadaa uma sugnaanin wax allo waxay iskaga dafciyaan oo iskaga celiyaan ashaaciriya maaturidiyo walaa maxiisa meel ay uga cararaan oy uga ciirsadaanna uma sugnaanin canhu yacnii xujadaa meel alla meel ay uga cararaanna ma jirto ilaa birujuuci inay u noqdaan mooyaane limadhabi salafi dadkii wanaagsanaayo hore madhabkoodii mooyaane aladiina salafkaasoo yatariduuna iyagu qiyaas ka dhigaya haadaakani albaaba ee baabka ah idiraadka waxaa la yidhaahdaa shayga marka calaa watiiratin waaxida aan la kala duduwine meel un la mariyo laakiin hadday xaalkaagu noqdo la jiifiyaano bannaan tanna waan sugayaa tan kalena waan diidayaa dee qaacide mudarida maahe waa kolba dhinacay kuula kacdoun waa la jiifiyaano bannaan wadaadkii la yidhi beertii cabirkeedii markuu saa u taagay maya caynkan maaha malaha reerkoodii waxbaa khilaafsan baa la yidhio su yihi sidanna way iska bannaanta halkaasi ka soo baxday marka sheekada ashaaciradu waxay iska noqotay la jiifiyaano bannaan waay wa haadihi tani xujatun xujo weeyi xujadaasoo daamiqatun burburinasoo zuulinaysa xujajkooda wa ilzaamun waana laasimin saxiixun sax ah oo min aljahmiyati jahmiyada xaggeeda ka ahaatii walmuctasilati muctasilada oo lilashcariyati ashcariyadii lagu laasiminaya iyo walmaaturidiyati maaturidiyadii walaa madfaca meel alle meelay isaga dafciyaan oo iskaga celiyaanna lidaalika xujadaa uma sugnaanin oo wax dafci iyo celinoo iska celin karaan ma jirto walaa maxiisa meel ay uga cararaanna ma jirto canhu xujadaas waxay iskaga difaacaan oo iskaga celiyaanna ma haystaan oo horaa loo soo laasimiyey meel ay uga cararaanna ma jirto ashaaciru ilaa birujuuci inay u noqdaan mooyaane hadda laba mid laba daran mid dooro un weeyaano ama muctasile iyo jahmiye ku biir caqligiibaa wada diiday samcigiina waa la awilaya ama ahlu sunnihii ku soo biir oo calaa ariiqa waaxida wada mari oo sida laa'iqa u wada sug laakiin beyna laabatayha labadaa dhexdoodaan daaqaya oo toddobadanna caqligaan ku sugaya intan kalena caqligaan ku diidaya ka socon weydo waa la laazimiyey walaa maxiisa canhu meelay uga cararaanna ma jirto xujada ashaaciriya maaturidiyo ilaa birujuuci inay u noqdaan mooyaane limadhabi salafi dadkii wanaagsanaayee hore madhabkoodii aladiina kuwaasoo yatariduuna qiyaas ka dhigaya haadaakani albaaba ee baabka ah baabkan asmaada iyo sifaadka meel keliya wada marinaya weeyaan idiraadku qaacida mutarida baa la yidhaha oo qiyaas meel wada maraya oon kala beydhayn oo wayubituuna u sugaya lilaahi alle tacaala koreeye min alasmaai asmaada xaggeeda uga sugaya wa sifaati sifaatka maa abatahu alla wuxuu u sugay linafsihi naftiisa uu sugay ee fii kitaabihi kitaabkiisa uugu sugay aw calaa lisaani rasuulihi ama rasuulkiisa carabkiisa uu ku sugay sala allahu calayhi wasalam ihbaatan sugid laa tamhiila tashbiih aanu ku sugnayn fiihi dhexdiisa yacnii sugitaan aan wax tamhiilihi ku sugnayn oo aan khaaliqa sifaatkiisii ta khalqiga lagu shabahay walaa takyiifa qaabaynina aanay ku sugnayn oo aan la odhanayn sifaadka rabbi waa caynkaa kada wa kada iyo wa tansiiha nasahid ilaahay wixii nuqsaana laga nasahayo loo diidayo tansiihaasoo laa tactiila catilid macnaha sifaadka macnahoodii laga madhnaysiinaya fiihi tansiiha aanay ku sugnayn iyo walaa taxriifa leexintoona laga leexinaya macnihii oo macno kale lagu awilayo macnaha madhabkii ahlu sunnuhu waa ihbaatu bilaa tamhiil wa tansiihun bilaa tactiil waa ihbaat laakiin tamhiil ma leh mushabihadii baa dee halkaa ka baxaysa waa tansiih laakiin tactiil ma leh mucailadii baa halkaana ka baxaysa ilaahay waxau ihi waman lam yajcal illaahu axadka aanu alla u yeelin lahu isaga nuura nuur famaa lahu uma sugna min nuuri nuur kadee indhaha laga qaaday nuuru lbasiirati wاlbasar dee xaqa waa ka indhalaaye inaha laa tacmal absaaru walaakin tacmal quluubu alatii fi suduur halka indhaha laga beelaana maaha araggan adduunyada eh oo kaasi ku dhibaato badan le maahee yacnii indhala-aanta rasmigii waa ta qalbiga qofka qalbiga waxba ka arki waaya ee basiirada laga qaado basiirada waxaa la yidhaha waa aragga qalbiga basarkuna waa aragga indhaha waxaana khatar badan albasiira ayaa albasar ka khatar badan marka ninka aan nuur alle u yeelini dee nuur ma leh macnaha xaq iyo baatilkaa iskaga darsamaya oo aan u kala soocayn nuuru lbasiirati walbasar hadduu iska kaa raacana dee waa dulmatun calaa dulma dulumaatu bacduhaa fowqa bacd waman lam yajcal illaahu axadka aanu alla u yeelin lahu isaga nuuran iftiin uu wax ku kala saaro ee qalbigiisu qalbi nool aanu ahayn famaa lahu min nuur nuuruma sugna nuur iyo iftiin ma leh tambiih baraarujin culima waxaa laga ogaaday mimaa sabaqa wixii inoo soo horomaray anna kulla mucailin in mucail kasta oo sifaadka alle macnahooda ka madhnaysiinayo macno kale ku awilaya mumathilun inuu yahay mid ilaahay khalqigiisa ku shabahayo oo ekeysiinaya wa kulla mumathilin ku kastooo ilaahay subxaanahu wa tacaala yacnii khalqigiisa ku shabahayo tamhiil samaynayaana mucailun waa mucail yacni waxa weeyaan sifaadka macaanidoodii ka madhnaysiinaya macno kalena ku awilaya yacni wuxuu yidhi wixii noo soo hormaray waxaa laga ogaaday mucail kastaa inuu mumail yahay mumail kastaana uu mucail yahay siduu u yahayna wuu inoo sheegaya wuxuu yidhi amaa tactiilu lmucaili amaa ka mucailka ah tactiilkiisu fa daahirun dee waa iska cadi oo ninka mucailkii siduu mucail u yahay dee odhan mayse waayo tactiilkiisu waa inuu macnihiiba intuu ka madhnaysiiye laa'iqa ahaa dee macno kale la doontay soo maaha marka tactiilulmucail waa cadi cadaynuma baahna waayo waxaa la yidhaha tawdiixu lwaadixaati min ashkali lmushkilaat shay cad haddaad tiraa sii caddee ishkaal buu sii gelaya iyo madow way caddahay wa amaa tamiiluhu wa amaa tamhiiluhu miyah yacni tamhiilkiisa ka mucailka ah sida uu mumailka u yahay miyaah ee uu khalqiga yacnii ilaaha khaaliqa ah khalqigiisa ugu shabahayo faliannahu maxaa yeelay mucailku inamaa caala wuxuu u cailay un sifaadka rabbi waa liictiqaadihi ictiqaadkiisa uu ictiqaaday anna ihbaata sifaati in sifaadka oo la sugaa yastalzimu uu keensanayo atashbiiha shabihitaan khaaliqa makhluuqii lagu shabahayo famahala waa tamhiiliyey awalan markii hore oo khaaliqii buu makhluuqa ku shabahay wa caala wuu cailay aaniyan markii labaadna oo wuxuu yidhi si aanan tashbiih ugu dhicin maan tacطiiliyaba kamaa anahu sida mumail yani mucailku bitacطiilihi cailistiisa uu cailay sifaatkii rabbi ee macnahoodii uu ka madhnaysiiyey macno kalena uu la doontay maalahu kamaa anahu sida waxa weeyaan mucailku bitacطiilihi tacطiilkiisan maalahu uu ugu mahalay alle subxaanahu wa tacaala binnaaqisi mid naaqis ah oo nuqsaan leh oo kala dhiman waxa uu sheekhu tilmaamay in mucail kastaa mumail yahay mumail kastaana mucail u yahay marka wuxuu inoo caddeeyey mucailku siduu mumail u yahay horta mucail dee tacطiilumucail way iska caddahay buu yidhi oo sida mucailku uu mucail u yahay dee waa tacطiilka uu sameeyey laakiin siduu mumail u yahay laba weji midkood kow wuxuu mucailku mumail u yahay tacطiilka mabuu samayn ilaa uu ictiqaadiyey nusuustan sifaatka yani daahirkooda haddii la sugo in tashbiiha ay keensanayso ninka mucailkii marka horeba muxuu sawirtay dawaahiru nusuus nusuusta sifaatka dawaahirtoodu inay keensanayso maxay dee tashbiih soo ma marka hore maskaxdiisa taasu ku sawirtay wuxuu yihi daahirka nusuusta haddaad sugto tashbiih baa ka dhalanaya taa markuu ictiqaadiye buu yidhi haddaba tashbiihaas aad uga cararto dee tacطiiliba macnahaba diid ilan macnihii wuxuu u arkay tabaaraka aladii biyadihi yadkan kii khalqigunbuu ka sawirtay idan kow mucailku siduu mumail u yahay intaanu tacطiilin buu tamhiil sawirtay soo ma wejiga labaad tacطiilkan uu sameeyey laftiisa markii waxa weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala sifaadkiisii uu ka cailay ee uu u diiday ilaahii kaamilka ahaa sifatulkamaalkii markuu u diiday muxuu ku shabahay binaaqis dee naaqiskiibuu ku shabahay waayo ilaahay kamaalkii uu xaqa u lahaa ayuu u diiday soo ma ilan sifaatkani kuwan daatiga iyo kuwan ficliga aba iyo kuwan khabariga ah waa sifaatu kamaal marka kamaalkii alle mar hadduu u diiday maalahu binaaqis kii naaqiska ahaa ayuu ku maalo uu ku shabahay wa ama tamhiilu mumail waynu ka baxnay markaa mucailku siduu mumail u yihi labadaa wejiba uu ka yihi wa ama tamhiilu lmumaili ka mumailka ah tamhiilkiisa miyaa fadaahirun isna waa iska cadyi dee ka mumailkii siduu mumail u yahay maana iska caddayn waayo dee sifaatkii khaaliqa ayuu yihi waxay la mid tahay sifaatkii makhluuqa dee markaa tamhiilkiisu waa daahir soo ma wa ama tacطiiluhu tacطiilkiisa miyaa waaba mumaila siduu mucail u noqday ilan waxaa laga yaabaa marka hore inay kuu soo degdegto waa tanaaqud baa ka dhexeeya waa tamhiil iyo tacطiil tiibuu kuu caddaynaya wuxuu ku yidhi wa ama tacطiiluhu mumailkan tacطiilkiisa miyaa fa min alaaثati awjuhin saddex weji ayuu ka yahay waxa weeyaan mumailku mucail uu ka yihi ilan mucailku wuxuu mumail ka noqday laba weji soo maaha kan mumailkiina wuxuu mucail ka noqday saddex weji isagaana kuu sheegaya alawalu ka hore ee tusinaya mumailku inuu mucail yahay waxa weeye annahu mumailku caطala wuxuu caطilay nafsa nasi naska laftiisii alladii naskaasoo ahbata uu ku sugay bihi naska asifata sifada uu ku sugay ayuu ka cailo macnihiisi iyo madluulkiisii uu ka madhnaysiiyey siduu uga cailay siduu cailay naska xayu jacalahu waayo wuxuu ka yeelay naskii daalan mid ku tusinaya cala tamhiili tamhiil wuxuu yidhi naskani wuxuu ku tusinayaa tamhiil oo yacni inay sifadani sifadii khalqiga shabbahdo maca annahu iyadoo lala qabo in naska laa dalaalata tusina aanay ku sugnayn fiihi naska dhexdiisa calayhi tamhiilka uu tusinayo hadda iyadoo naskii wax dalaalihii tamhiilka aanay ugu sugnayn ayuu ku leeyahay tamhiil buu ku tusinaya wa inamaa yadullu wuxuunuu ku tusinayaa nasku calaa sifatin sifo oo taliiqu u qalanto oo ku habboon bilaahi alla caza haalibaha oo wajalla weynaaye hadda mumailku siduu mucail u noqday wejiga hore waa maxay naska dalaaladiisii buu cailay dalaalata nas ayuu cailay waayo nasku muxuu tusiyey markii biyadihi aynu nidhi markii raxmadda aynu sheegnay markii samciga markii basarka yacnii naskan sifada lagu sugayaa muxuu tusinayaa sifo ilaahay laayiqo ah soo maa oo ta khalqiga ka duwan isagu maya buu yidhi waxa uu yidhi naskani wuxuu tusinayaa waxa weeyaan tamthiil marka dalaaladii naska madluulkii uu tusinayey saxda ahaa iyo macnihiisii dhabta ahaa miyaanu ka cailin tacdiilka koowaad wakaa waa tacdiilu dalaalati nasi can madluulihi naska dalaaladiisii ayuu u diiday madluulkiisii saxda ahayd oo meel kaluu la doontay alawalka hore waxa weeyaan anahu mumailkani caala wuxuu cailay nafsa nasi naska laftiisii alladii naskaasoo abata uu ku sugay bihi naska asifata sifada uu ku sugay xayu jacalahu waayo wuxuu ka yeelay oo sifada miyuu sugay mumailku haa laakiin muxuu u sugay si aan laaiq ahayn dee soo maa yadkii ilaahay yad wuu leeyahy buu yidhi laakiin waa tii khalqiga oo kale markaa naskan uu sifada ku sugay wuxuu ka wuu cailay xayu jacalahu waayo wuxuu ka yeelay naska daalan mid tusinaya cala tamhiili tamhiil oo wuxuu yidhi tii khalqigunbay la mid tahy maca annahu iyadoo lala qaba in naska laa dalaalata fiihi dalaala inaanay ugu sugnayn naska calayhi tamhiilkaas wainamaa yadulu wuxuunuu tusinayaa nasku calaa sifatin sifa oo taliiqu billaah ilahay u cunanta caza haalibha wajalla weynaaye idan mumailka tacdiilkiisa hore ee awalkiihi waa dalaalada naska ee madluulkiisa iyo macnihii xaqiiqiga uu ka cailay aلثaني ka labaad wejiga labaaduu mucail u noqday mumailku waxa weeye أnahu mumailku caطala inuu caطilay kula naصi nas kasta oo yadulu tusinaya calىa nafyi mumaaثalaة الlah ilaahay la mid noqoshadiisa in la diiday likhalqihi khalqigiisa uu la mid yihi yaعni shabihitaanka ilaahay uu khalqiga shabaho nas kastoo diidaya yaعni wuu caطilay الثاني wejiga labaad waxa weeyaan أnahu mumailku caطala wuxuu caطilay kula nasi nas kasta oo yadulu ku tusinaya calىa nafyi mumaaثalaة الlah ilaahay inaanu la mid ahayn likhalqihi khalqigiisa yacnii nas kasta oo tusinayey alle inaanu khalqiga la mid ahayn wuu caطilay oo muxuu ka caطilay dee dalaaladiisi iyo macnihiisii dhabta ahayd ilaahay muxuu yidhi laysa ka milihi شhayء isna muxuu leeyahay maya wax la midaa jira ilaahay muxuu yidhi falaa tadribuu lilaahi اlamhaal ilaahay wax lamidood u dhigtaan ha u soo qaadinino ha u yeelina soo maha isna muxuu leeyahay maya amhaal buu leeyahy sifaadka sifaadkiisu waa sifaadka khalqiga oo kale calaa kullin wejiga labaad ee mumailku mucail ku noqday waxa weeyaan nas kasta oo mumaahalada ilaahay diidayey wuu cailay muxuu ka cailay dalaaladiisii calىa nafyi اlmumaaala oo ma tusinayo buu yihi nafyu اlmumaaala eh mumaaala buu tusinaya aلثaaliثu wejiga saddexaad ee u dambeeye mumailku mucail ku noqday waxa weeye أnahu mumailku caطala اllaha ilaahay inuu ka caطilay tacaala koreey can kamaalihi اlwaajibi kamaalkiisii waajibkahaa ee xaqa uu lahaa ayuu ka madhnaysiyuu ka caطilay xayثu maalahu waayo ilaahay wuxuu ku shabahay oo kala mid dhigay bilmakhluuqi makhluuqii annaaqisi ee liitay ee yacnii naaqiska ahaa ee nuqsaanta aan dhammayska tirayn mumailkani dee markuu ilaaha khaaliqa ah sifaadkiisii kala mid dhigay sifaadkii makhluuqaadkee naaqiska ahaa ilaahay muxuu ka cailay oo uu ka madhnaysiiyey kamaalkiisii waajibka ahaa ee ilaahay xaqa uu lahaa idan mumailkii muxuu mucail ka noqday saddex jiho dalaaladii naska uu sifada ku sugay gaar ahaan ayuu ka cailay dalaaladiisii xaqa ahayd ee uu tusinayey sifo laa'iqa caam ahaanna nas kasta oo tusinaya calaa nafyi اlmumaaala ayuu dalaaladaa ka cailay marka saddexaadna ilaahay buu kamaalkiisii waajibkaaya xaqa uu lahaa ayuu ka cailo oo u diiday markii uu ku shabahay waxa weeyaan makhluuq naaqis ah halkaasaa qaybtii saddexaadna inoogu dhammaatay qaybtii afraad unbaa halkaa ka bilaabmi doonta wallahu subxaana wa tacala aclam waxkum billahi towfiq